أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu soo diyaarinay idinkuna aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida inshaa allah maamulka shahaadla dirarka ah ee puntland oo ka digay in xasan gurguurta uu booqdo magaalada laascaanood ee gobolka sool wargeys caanka ah afrika oo saadaaliyey in mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysan doonaan dagaalka soomaaliya uusna ka muujiyey duulaanka saliibiga ah ee dalka lagu soo qaaday maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa maamulka shahaadla dirarka ah ee jubbaland oo ku dagaalamay qaybo ka mida gobolka gedo qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a mudaaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta yuhuudda ee gobolka waqooyi ee soomaaliya oo ka kala dhacay degmooyinka jamaame iyo tieglow ee wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo bakool qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaad maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alandulus ayaa igala qaybgelaya inta uu barnaamijku socdo anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
أخرى سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan wargeys caan ka ah qaaradda afrika ayaa saadaaliyey in mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysan doonaan dagaalka soomaaliya iyagoona dhanka kale quus ka muujiyey duulaanka saliibiga ah ee dalka lagu soo qaaday qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka bukhaari xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wargeyska a d f oo yidhi la wareegista muqdisho ee al-shabaab waa mid wakhti uun ah africa defense form waa wargeys ciidan iyo amni wuxuu soo bandhigay warbixin uu cinwaan uga dhigay la wareegista muqdisho ee al-shabaab waxay noqon kartaa arrin wakhti uun ah wargeysku wuxuu xusay in mujahidiinta al-shabaab ay ku hareereysan yihiin caasimadda muqdisho qarkana u saaran yihiin in ay la wareegaan maadaama ayuu yidhi weeraro joogto ah ay ka fuliyaan gudaha iyo agagaarka magaalada waxa uu tusaale u soo qaatay howlgalkii jihaadiyiintu ay dhowaan ku bartilmaamaysadeen godka jidicow waxaanuu sheegay in weerarkaasi lagu burburiyey xog muhiim ah laguna sii daayey maxaabiis badan a d f waxa uu hoosta ka xariiqay in weerarkii godka jilicow aanu ahayn mid caadi ah isagoo tilmaamay in xaruntaasi ay ku taallo goob xasaasiya oo u dhow madaxtooyada waxaa kale oo warbixintu carabowday in jihaadiyiintu ay bishii luuliyo weerareen saldhig ciidan oo ku yaal gudaha muqdisho al-shabaab waxaay hadda ku leedahay kontarollo jidgooyooyin ah oo ku wareegsan duleedka muqdisho waxayna gacanta ku haysaa ku dhowaad soddon boqolkiiba dhulka soomaaliya ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeyska africa defense form falanqeeye ka tirsan xarunta diraasaadka istaraatiijiga afrika oo wargeyska uu soo xigtay ayaa shaaciyey in haatan soomaaliya gaar ahaan caasimada muqdisho ay ku sugan yihiin safiiro iyo ciidan rajabeel ah oo niyad jabsan oo aan waxba tarayn xogta oo sii ambaqaadaysa xaalada quusta ah ayaa xustay in taliyaha ugu sarreeya ee maleeshiyaadka gurgurte genaraal odawaayi yuusuf raage uu dhowaan u sheegay baarlamaanka in toban kun ilaa shan iyo toban kun oo askari ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaaladii lala galay al-shabaab xaaladaha dhow ee dhici kara waxaa ka mid noqon karaa burburka dowladda federaalka iyo qabsashada muqdisho ee al-shabaab ayuu yidhi falanqeeyaha xarunta siyaasadda iyo cilmi baarista ee sahan oo diiradda saarta arrimaha amniga ee geeska afrika e d f waxa uu hoosta ka xariiqay in tabardarrada maleeshiyaadka kooxda villa soomaaliya ay sababtay in had iyo goor ay miciin bidaan ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee isugu jira kuwa reer galbeedka iyo calooshad ushaqaystayaasha midowda afrika briden waxa uu ka dhawaajiyey in faragelinta soomaaliya aan laga dheefin islamarkaana duulaankan diinla dirirka ah uu noqday mid tabar yar oo lumiyey taageerada deeqbixiyayaasha kaasi oo qarka u saaran ayuu yidhi in gebi ahaantiisba la joojiyo qabashada muqdisho ee al-shabaab waxay horeyba u noqon kartaa arrin wakhti uun ah waayo wakhtigan tallaabooyinkii yidadiilada iyo rajada ahaa waa soo dhammaadeen ayuu wargeysku ka soo xigtay falanqeeyaha warbixintan oo wargeysku daabacay bartamaha isbuucii hore ayaa ku soo aadaysaa xilli xoogaga al-shabaab ay kordhiyeen howlgalladooda jihaadiga ah islamarkaana ay la wareegeen deegaano fara badan kuna soo dabaaleen ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka deni oo ka digay socdaal uu gurguurtee ku tagayo laascaanood wasiirka warfaafinta maamulka shaalala dirirka ah ee puntland maxamuud caydiid dirir ayaa shir jaraayid oo uu maanta ku qabtay magaalada garoowe kaga digay socdaal uu qorsheynayo in murtad xasan sheekh maxamuud uu ku tago magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wuxuu murtadkan xasan gurguurte u jeediyey eedeymo ay ka mid yihiin in uu ku howlan yahay colaad uu ka horiyo waqooyiga soomaaliya si gaar ah gobolka sool oo horey u martigeliyey dagaallo culus wuxuu intaa ku daray oo xasan sheekh maxamuud uu ku eedeeyey in uu ciidan ku daabulayo gobolka sool si ay ula dagaalamaan buu yidhi maamulka uu madaxa u yahay murtad cabdiraxmaan ciro murtad caydiid oo sii hadlayey ayaa sheegay in murtad xasan gurguurte uu qorsheynayo in deegaano ka tirsan maamulkiisa uu heshiis kula galo turkiga si buu yidhi halkaas saldhigyo milatari looga dhiso taasi oo uu ujeedkeedu ku sheegay inay tahay in geeska afrika looga abuuro colaad cusub hadalka wasiirka warfaafinta maamulka shaadala dirirka puntland ayaa kusoo beegmaya xilli murtad gurguurte uu qorsheynayo in uu ka dego laascaanood socdaalkaas ayaana la sheegay in uu yahay mid uu ku cadaadinayo maamulka ridadah ee somalilan waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada xukuumadda muqdisho iyo kuwa jubbaland oo ku dagaalamay gobolka gedo waxaa maalintii shalay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ka dhacay israsaaseyn kooban oo u dhexaysay maleeshiyada xukuumadda muqdisho iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland kuwaas oo la sheegay inay isku qabsadeen isbaaro u tiilay magaaladaasi oo ay dadka uga qaadayeen lacago baada waxaa lagu soo waramayaa inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray maleeshiyada magaaladaasi ku dagaalamay iyo sidoo kale dad rayid ah oo ka agdhowaa goobta waxay wararku tilmaamayaan in iskahorimaadkaasi ay ku dhaawacmeen saddex ka mid a askartii dagaalamay iyadoo mid ka mid a askartaasi mar dambe uu u geeriyooday dhaawaca culus ee soo gaaray israsaaseynta maleeshiyada xukuumadda muqdisho iyo kuwa maamulka la baxay jubbaland ku dhex martay magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen laba qof oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta
الخلاف بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka isku soo bax ballaaran oo ay ka soo qayb galeen boqolaal dadweyne ah ayaa ka dhacay degmada jamaame ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kaas oo looga soo horjeeday faragelinta qaawan ee yuhuudda ee waqooyiga dalka soomaaliya ugu horreyn dadkii isugu soo baxay degmada jamaame waxaa la hadlay qaar ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah walaalayaal maanta si aad arkaysaan mudaaharaadkan ka socda walaayada jubba assufla maanta aad arkaysaan haddee asbaab buu leeyahay asbaabtiisana waxa weeye yahuud baa timid jaa'at ilyahuud yahuud baa timid ayadoo ku soo gabban باعترافها بعرض الصومال في مناطق الشمال ayadoo la og yahay cadaawadda yahuudda u haysa dadka muslimiinta qadiiman wa xadiidan arrinkaa ictiraafkana ahdaaf bay ka leedahay iyo admaac fara badan waxa weye diinteennay rabtaa inay la wareegto ay masaxdo waddankeenna yay rabtaa inay qaadato waxa weeye si aad ogsoon tihiin yahuudda waddan ma leh dhul ma leh caalamka meel yahuud loo aqoonsan yahay oo ay deggan tahay ma jirto waa dad cuquuba i ku dhacday sidaad ogsoon tihiin xabashadaba waxa weeye ayadana badaheenni ayay la wareegtay binafsi alictiraaf ayadoo ayadana ku soo gabban waxaa loo yaqaana ictiraafka axmaara ama xabasho ayadana bad ma leh maxay ku soo gabban ictiraaf yahuudna waddan ma leh maxay ku soo gabban ayadana ictiraaf
maanta waa maalin ay muuqato alwalaa' waalbaraa waa maalin qofka caqiidada ku jirta laa ilaaha ila allaahu inuu ka dhabaynayo ay muuqato weeye lianna laa ilaaha ila allaahu waxay tusinaysaa laa macbuuda bixaqin ila allah alla mooyaane mid kaleo xaq lagu caabudaya inuusan jirin maanta waxay maraysaa muslim iyo gaalnimo ayay maraysaa maantu waxay maraysaa masjidka iyo kiniisadday maraysaa walaalayaal maanta waxay maraysaa ardu filistiin waa layskala soo baxay dhulka yagaana loogu yimid maantu walaalayaal waa maalintii aan muujin lahayn iimaanka nagu jira
intii uu socday isku soo baxan lagu diidanaa faragelinta yuhuudda ee ka dhacay degmada jamaame waxaa iyagana hadlay waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maanta waxaannu joognaa jamaame diintannada iyo awooddannada iyo dadnimadannada aan ku muujinayno inaan diyaar u nahay ashraaru nnaas abnaa'u lkhanaaziir kuwa dadka ugu sharka badan doofaarrada carruurtoodii yuhuud inaan la dagaalamayno oon ka hortegayno idamka ilaahay ayaan halkan isugu soo baxnay mar labaad dadka muslimiinta ah inay diyaargaroobaan ooy dalkooda diintooda dibacdaan annaga cibaaday noo tahay inaan yuhuud la dagaalanno nimanka cira iyo waxa la midkaa nagu saydhaceebtaa tideen saxaar dhaweediye masaxyuuniyad baad sad moodeen sidani waa yaabe bismillaah allahu akbar allahu akbar allahu akbar الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم maanta aan joogno gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame banaanbaxaan aan samaynay waxaa u samaynay ilaahay yuhuudda halaago nimankaan ku talagaleen inaan waddanka soomaaliya qayb ka mid ah inaan yuhuud ay siiyaan ilaahay halaago oo ugu horreeya ciro iyo buur madoobe beerka ka bararay u sugo inkaaras qabaa waa dulaysan yahay ummaddii dhaqneedaas fidna ku kiciyey laba goorra madega doonta yuhuud bar yar oo dalka soomaaliya meel ka mid ee madega doonta laakiin waxaas abuuray bulshaweyntii reer hergeysaas u abuuray inays ku kacaan dhibaato iyo burbur inaas ka dhacay u abuureen waxaa leenahay reer hergeysa muslimiin wanaagsanaa tihiin kaca soomaali dhanaa garabni ah muuminiinta oo dhan muslimiinta oo dhanaa garabni ah muslimiinta si guud ahaan waxaan u sheegayaa gaala way soo duushay dalkeenna ayay ku soo duushay way idiin muuqataayo hadday wax la dhihi jireen maxaan ku idhahdaa gaaladii maxaan ku idhahdaa muftidiinta ee meel hebel joogo maanta yuhuuddii maxaan ku idhahdaa cadaawadda naga dhexaysay ee dhulkeenna muqadiska ahaa in laga daahiriyo laga fogeeyo loogu talagalay ayaa dalkeenna timaaday marka si guud muslimiinta waxaan sheega horta waxaan laaminayaa inay gaalada iska reebaan kan kale muslimiinta reer hargeysa waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa idinla hadlay dhammaanteenna si guud ahaan uunala hadlay wuxuu leeya ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaabi yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin marka waxaan leeyahay muslimiinta reer hargeyso gaaladan hagarta ee wato ka digtoonaada ha qaadan nagaalnimada u wato cira in sha allahu tacaalaa dadka muslimiinta ah oo soo bannaanbaxay khayradooda muujinayo waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayra aljazaa haddii aan lahayn gabdhaha muslimaadka ah haddii aan lahayn dhallinyarada haddii aan lahayn jeyshka haddii aan lahayn culummada haddii aan lahayn ragga abwaanada waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum in sha allahu tacaalaa anagoo raba dareenkayga inaan halkaa ka dhiigo awalan waxaan la hadlayaa dadka muslimiinta ah waxaan leeyahay muslimiin ee ogaada maanta haddii aan macnaha arrinkan aan ka dhiidhin weyno aan istaagi weyno diinka allah subxaana wa tacaala aan u kici weyno waxaa ogaanaysaan waxa maanta soomaaliya lagu hayo ama loo qoqobay ama loo qaybiyey waa wax weligeed soo socday wey wax weligeed soo socday waayey wax maanta nagu bilaabanaya ma aha maarraa muuse biixi wuxuu bixiyey badduu sheegtay etoobiya inuu badda u saxiixay haddana waxaa xiga cinro ayaa xiga wuxuu yidhi ictiraaf baan yahuudka qaatay ictiraafka marka muxuu yahay miis weyddiiyey asaga ictiraafkan muxuu yahay mase yuhuud ma yaqaana miya dadka marka muslimiinta awalan waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala ha ka cabsadaan allahna waa inoo sheegay cadaawadda ay noo leedahay yahuudda haddaan nahay muslimiin aslan qof muslim ah inuu noolaada ma rabo waxa taariikhdan culummada ayaa ka sheegtay taariikhda yuhuudda ay leedahay iyo siiradaba culummada ay noo akhrisay kitaabada allah subxana wa tacala iyo sunnada nebigana waa noogula sheegay maalintuu murdac ahaa oo la nuujinaayey iyo ilaa nabigeenna calayhi salatu wasalaam ilaahay ka oobsaday intaasay yahuud raadinaysa inay la disho laakiin ilaahay maanusan qadirin waxaa marka walaalayaal dadka muslimiinta laga rabaa shacaa'irta aan muujinayno awalan waa in ficil lagu daraa maanta waa in jihaad loo istaagaa dad baa maanta waxaan malaynayaa weli jihaadka gadaal oga socda yahuudda haddaan shalay dhehaynay qaadimuuna ya aqsaa hadda maanta maxaan dhahaynaa hadda waatan waxay noo imaatay waqooyiyay imaatay marka waxaa dadka muslimiinta u dardaarmaynaa inay jihaad u istaagaan waxaa lagu cisoobayo waa jihaad waxaa lagu sharfayo waa jihaad waa in kitaabkii ilaahay kor aan u qaadnaa abwaan jeesto iyo abwaan hilaal oo kal hore ka soo hijrooday gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya ayaa iyaguna kelimaad halkaasi ka jeediyey mustafow boggaygiiyo haddaan bedanka kuu baadho waxa buurta ii diray haddaan kaaga bidhiqsiiyo afar bayd haddaan kaga baxo hadalka boobsiiyo balka bogotixdaydiiyo murtidan waa bayaan culuse balka buuxsoo adigaa wax badan buuni ku ahaay booskiiyo dhulkaagiiyo bartuu eebba kugu beeray nin hadduu bannaankaa marshoo badina kaa qaado baryo laguma dooniyo heshiis baahi kuu qabane waxa taa bogsiiyee dhayaa waa bilaawaha basharnimadu waa deeqaliya baawar gooniye boqorkii ifkiyabaad ahaydeeba kuu bilae kibirkaba adoo burin karoo beliya insaana waxba lama baxnaashee runtaa lala badheedha aniguna xornimo buuxda baan buunu tumayaae waxaan baadi doonka u hay waa dalkaa baxae boqolaal barbaar iyo rag baan biirsa leeyahae boqolaal barbaar iyo rag baan biirsa leeyahaye gumaysigana baabi'iyey baan beegso leeyahay baawarkiisa xooggiyo hubkaan beeni leeyahay gobonnimo wax badan loo huraan baylah tiraya
taariikh bidhaantiiyo xaqaanbaal ku qorayaa sooyaal badhaadhiyo runtan buu ku dhigayaa bunduq iyo rasaas iyo dabkaa lagu badbaadaay biyihii sacabka laga buuxsadaa baahi kaa tire ummaddii beriba aan lahayn way beddelan tahay bulshadii ildheeriyo hankuu baaqi hadhayaa balaayiin waraabiyo colbaa baasha kaa galae bahal iyo dugaag iyo dhurwaa baahan kaa dheragi beesheenna weyn iyo shacbiga waanu baqayaa baraaruga bahdii toosabaa ceebka baaqsadee
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد guud ahaan bulshooyinka kala duwan ee waayeel leh ee dhallinyar leh ee cuqaar leh ee salaadiin leh musheekh leh guud ahaan rag iyo dumar bulshooyinka reer jamaame assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halka koowaad sidaynu ku naqaano dadka deegaankan ambaba si guud waxaa la yidhi berigii talyaanigu dhulka nimanaya nimankii biyamaale dadkii la dagaalamay ka mid ah waxay yidhahdeen foolku kufaaro fiirsan maa fardowsaan u fiidsaha soo saamayn boqol sano kadib awowgii wuu ku bannaan yahay ninka maanta gaal la dagaalamaya waa kun sagaal boqol dhowr iyo tobankii baan filaya markii weedhaa iyo qaar la mid a fiilow miyaan ka fiigaya ayaa jaamacu lumcaysan taariikhda si waan wada haynaa boqol sano kadib in maantana jamaame gaal lagu hor joogo insha allana ay jabeen gaala maanta way jabtay wax kastoy qorayaan iyo daraayad kas- daraasad kastoo ay soo saarayaan meel kastoy ka hadlayaan waxay dhammaantood isku raacsan yihiin islaamku inuu qabsanayo soomaaliya amba xooga ku qabsado amba xeelada ku qabsado gaal maanta meel kastuu joogo daraasad kastoon akhrinay daraasad kasta oo gaala maanta ay soo saartay waxay leedahay islaam baa la wareegaya soomaaliya waa sababta keenaysa inay girifgirifta iyo naflacaariga meel lugta ku sii martaan oo xaggii koonfureed waxba ka weynayay bal xagga waqooyiga ee aynu dimuqraadiyadda ku barbaarinay aan wax ka sii raadsanno waa halkay ka leeyihin waxa weeyaan soomaalidu waxay tidhaahdaa hal waa yaab halna waa yaabka yaabkii halna waa yaabo hal waa yaabo yuhuuda aynu ognahay maanta intay muslimiin u geysatay siddeetan sannadood oo aynu soo dhaafnay oo ilaa imminka socdaa yuhuudi waxay dilaysay muslimiin nimanka mashaqada intaa lee geystay inaan arkay hargayse in degta calankoogii iyo iyagii lagu sidaa horta waa yaab halna waa yaabka yaabkiiyo inaan arko nin dha- madax dhaqameed iyo waayeel carruurtayada netanyahu baan netanyahu baan u bixi naale weligay iyo allaha yaab ka weyn oon maqlay ma arag kelmaddaa markaa dhallinyarta waxaan leeyahay dhallintii qarnigan joogtay ee hadalku waa qaane qabqable iyo waayeelkii kacay waa duul khasaare ah innakay qadiyadaa baduhu ina qusaysaaye qof yar iyo qof weyn male ee nin raga waa qab- waa qabyo u taalle qarni guuradii weeye tii layna qaybsadaye haddaynaan u qayshaaran waa qaranjabkeenniye qurbahaba tahriib waa idinkaa qaaradda u maree qafladiiyo ka kaca jiifka oo qoofallada goosta qur-aan diide qaalalaahu nace male qaneecaade hubka qaata hijrada u qastiya oo qadiyad yeesha ka qayaada daralla uga qaxa haatan qabalayga waa qaali diintiiyo dalkuiyo qiimo dhaca diida waa qaali diintiiyo dalkuye qiimo dhaca diida qadaadiic ninkii dhaafsadaba qoorta sare gooya qunyar socodka gaaladaa rabtee qaacidnimadiida quumuu jihaad iyo jannaa maanta qaalibe intaasi kadib walaalkeen faysal mahad soomaali oo dibadbaxaasi ka qayb galay ayaa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jamaame wax ka weydiiyey dareenkooda
halkan waa mid ka mid ah waddooyinka magaalada jamaame saaka waxaan ka qaybgelayaa bannaanbax ballaaran oo ay dhigayaan boqolaal dadweyne muslimiin ah oo ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada jamaame bannaanbaxan waxaa looga soo horjeedaa faragelinta yuhuudda xaqidiinta ah iyo waxay aqoonsiga ku sheegeen ee ay siiyeen maamulka ashaadla dirirka ah ee ka jira gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweyne fara badan ayaa ka qaybgelaya bannaanbaxan saaka ka dhacaya magaalada jamaame gobolka jubbada hoose dadku waxay wataan boorar waxaana ku qoran halkudhigyo kala duwan waxay ku diidayaan kala qaybinta dhulka soomaaliyeed iyo in yuhuudda taaka ka mida dhulkan ay cagaha soo dhigto qaar ka mid a bulshada halkan ku bannaanbaxaysa ayaan mikrofoonka andalus la dhex qaadi doonaa waxaan wax ka weyddiin doonaa sababaha ugu waaweyn ee bannaanbaxooda uu ku saabsan yahay shucuurka ay muujinayaan iyo dareenkooda
waxaan joognaa jamaal magacayga waa saalax maxamed waxaan ku cab- waxaan ku cabirayaa dareegayga dalaa banaanbaxa loogu soo jeeda yuhuudda yuhuud marna macnaga dad muslimiinaan nahay walaalahayna xasuuqii u geystayna waad kaysannaanahay wax kale uma ogolin waa iska dhicinanaa wa intii qaf ruux islaam muslim nabad naf ay ku jirto yuhuud waa iska dhicinaa la dagaalmayna waa iska dhicinayna annaga dad muslimiinaa nahay muslim iyo yahuudda isku faraxmo diinna nagama dhexayso dalna nagama dhexeeyo yahuud dalna lagama dhexeeyo diinna nagama dhexayso kamana ogolaana waa iska dhicinayna mana ka qaadan doono mana yeelina allahu akbar bismillahi raxmaan raxiim anoo ku bilaabaya magaalada maxamed cusmaan waxaan maanta shuxuurteeda u muujinayaa inaan micnihi yuhuudda dabaca eeda ay leedahay ama waxay ku rioonaysa inay midna u suurtooleen inay mujaahidiinta taagan yihiin marna lagama yeelahay insha allah waa lagu guulaysan doonaa waa mahadsan tahay magacaygu waa khalleeya dharyarta ku rarjaba shucuurteeda dareenkee way kacsan tahay gaal ma dooneyno yahuud ma doono aqoonsu shishaajii soomaaliya yahuud aqoonsan biyimina tayaho dhiibaabka dhalada alla ku dhacdo ma dooneyno gaal yahuud dhulkaana xagta ma soo saaraayo waa diidlay عبدالله محمود نريد أن شكل هدول كان نقم سوسارت أنت إن شاء الله بالله الكريم الله أكبر نريد أن سد الجلا دول كان دول كان روان دول كان نميلا إن شاء الله gaal wax magac sheegtay inuu dalka Soomaaliya lug uu soo gelin meel iska dil meel ka nooleena ma ku dhax karaa hadda alla ka cabsayse maanta dhimashada xaqaytay maanta ala baxo alaga saara meel as as oo taagay dhan baa laga gabigiis baa laga saara kadib anaga waa tashanayna ba Soomaali baana ha wadankeena waa ilaan qabsan ninkaas ilaa wadankaas Soomaaliya dheefka doonka doonka ka soo doontay alla dheeftaada maxaa ku diiday muslim baa tahay ya marka anaga aan u jeesana dalkeena iyo dadkeena ya masaakiinteena aan ogaano gaal aan iska saarna gaal wax walba ugu soo maqaa ilaah abuurta ma jirto walaal magacii waa macalin qabiil ilaah baa ku mahadsan waxaan joogaa jamaame hadda waxaa weeye waan u dhannahay yahuudda alxamdulilah waan ka soo horjeednaa haddaynu nahay muslimiinta ku dhaqa jamaame yahuud waxay doonayso mana yeeleyno mana yeeli doonno insha allahu tacaala waana ka hortegi doonnaa gaaladii yahuudda ahayd oo macnaha inay waddankeena ay qaataan ay rabaan marka somalilan ninka la yidhaahdo eh, cabdiraxmaan ciro magaca u bixiyey waxaa waaye cabdiraxmaan ciro lama dhehe cabdilyahuud aa la dhahaa cabdilyahuud waxaan leenahay waddankeena anaga ma yeeleyno mana dooneyno inay waddankeena la qabsado marka waxaan leenahay gaalada mar walbaan raalmkani ilaahay abdhaa walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tatabic millatahum ree ahlujamaam waxaan leenahay hala diyaargaloobo qof walbana qoryihiisina ha qaato insha allah dhammaanba waxaa ka socda maanta shucuurta aaday u kacsantaa ininkeedu waxaa ka muuqata farxadda ciidanka wanaagsan iyo shicibka isdhex guuraya markaan arkay maasha allah maasha allah aad yahuudaas yahuudaas naceebkaan u qabno raadkeeda meesha meel ay dhigto aan ugu sujuudi karin لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أعد وحولنا به يهود anigoo magacayna ayme ibraahim axmed oo joogta degmada jamaame halka maanta waxaa ka jiro baraanbax aan ka soo horjeedno yuhuud yuhuud inay somalilan ee soo dhawaysato anigoo magacii ku bilaabaya suleeqa saalax cabdi oo joogta degmada jamaame maanta waxaan u banaanbaxaynaa banaanbaxa naga soo horjeedno aqoonsiga uu aqoonsaday yuhuudda somalilan wallaahi ma ogolaanayno yuhuud maanta waxay samaynayso shacabkan oo falastiina way imaanin gumaad ku hayaan anigana taas maanta dagaal ayaan ka xignaa lagama yaabo inaan maalin un ogolaanno magacayga umma xaaris lagama yaabo inay dhulkeena qabsadaan oo soomaaliyeed cabdiraxmaan ciro inuu gato dhulkiisa dhulma asan gaban wuxuu gato walaashiisa hooyadiisa dadkiisuu gatay jihaad baan diyaar u nahay rag iyo dumar inaan dhulkeena iyo diinteena iyo dalkeena aan difaacano
ninka xumoo la yidhaaho cabdiraxmaan ciro ma arki karno ma arki karno maxaa ku nacabtahay diinteena iyo dalkeena inuu sao gatoos rabaa ma rabno ma rabno ugu horey anoo magacay ku bilaawo juweeriyo waxaan joogaa degmada jamaame maanta waxaan ku ballaanbaxaynaa cabdiraxmaan ciro waxaan leenahay middas caraweyn ayaan ka qabnaa waana ka dhiidhinaynaa ciro waxaan leenahay waad riyootay riyadaana kuma suurtagelin insha allah waan dagaalam doonaa saan rag iyo dumar aa u nahay
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka degmada tieglow ee xarunta wilaayadda islaamiga ah ee bakool waxaa ka dhacay bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta yuhuudda ee dalkeenna soomaaliya waxaana dibadbaxaasi ka qayb galay culimmada salaadiinta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi cabdiqani maxamed oo ah wariye ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee al andulus ayaa bannaanbaxaasi ka qayb galay tabintanna inooga sameeyey utaarigalenawalno tabeeme matabaano arlaada tiirshe unwa utaarigalenawalno tabeeme matabaano arlaada tiirshe unwa utaarigalenawalno tabeeme matabaano arlaada tiirshe unwa bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada tabinteena ku aadan banaanbax ballaaran oo maanta ka soconaya degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bokool ee halkan oo ah musallaha ansaarulqudus waxaa maanta isugu soo baxay boqolaal ka mid ah qeybaha dadweynaha waxaa sidoo kale ee banaanbaxa qaybka ah oo ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bokool waxgaradka culimaaudiinka iyo sidoo kale abwaano insha allahu tacaala waxaan idinsoo gudbin doonaa intii aynu ku guda jirno tebinteenna kelimaadka ay jeediyaan kasoo qaybgalayaasha waxaana si goonigooni ah u waraysan doonaa ee waxgaradka iyo mas-uuliyiintii halkan kasoo qaybgalay iyo sidoo kale culimaaudiinka ee boqolaalka dadweynaha ah ee maanta halkan kasoo qaybgalay ayaa wejiyadooda laga dareemayaa ee carada ay u qabaan yahuudda iyadoo xamaasadooda ay aad u kacsan tahay ee sidoo kale maamulka islaamiga ah ayaa dadka u qiibiyey waraaqo ay ku xardhan yihiin ereyo ka dhan ah ee yahuudda insha allahu tacaala dhegaystayaal ee daqiiqadaha soo socda waxaan idinsoo gudbin doonaa kelimaadkii ay halkan ka jeediyaan mas-uuliyiinta culimmada iyo hoggaanka dhaqanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waa hagaag waxaa si toos ah loo gudagalay barnaamijkeenna isu soo baxa ee maanta halkan ay isugu yimaadeen ee boqolaalka muslimiinta ah ee markan waxaa kelimad la siiyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga waa hagaag dhegaystayaal waxaan la kulannay sheekh ibraahim cali cabdulaahi ee sheekhana ku soo dhowow warbaahinta andalus kadhow insha allah fanaanbaha meelika dhiyaamayanka dhakenyaa inay lala dagaalamahayo yahuuddan sheegatay inay waddankaana qayb ka mida goosati dagaalka dhan inuu seeyaa eedna muhiiman ayaa dadka muslimiinta ee haddi roogo iyo dadka xaddi kadib kooy doono jiilka muslimiintaba anfaca doono inay yahuud linka oggolaayna waddanka soomaali inay dadka muslimiinta yahuud colaadka dhehaytoyo aan oggolaayna yaa ka dareemahay markaa eed baa aan wanaagsanyi marka yahuudda hadda weerarka ka qaaday waddanka soomaali dadka muslimiinta ma inka dhekanyaa aran eed an xunga anka dhekanyi taariikh xunga anka dhekanyi iniyoo markaa sheegadamu hadhowaayaan hadhowaynay eraan yahuudi taariikhdee la ogyi xilligii nabi muxamed iyo qurintii dhexe iyo hadda al'aana hadduuna roogna xaalkiiyo marahayaan mu'aamarada muslimiinta la doonahayoo la ogyi ummadda soomaaliyeed ma inka baagay nimankan murtadiinta eh ee waddamaha madaxweyne kaenlena ini markaa lala dagaalamo mayweele nimankaas maingayna galana maingayna yahuudi iyo gaalada kale hini maingayna yahuudi iyo gaalada kale marka inay haldhinilku maro nimankan lala dagaalamo ilaahay subxaana wa tacaala lankaalmaysado dadka muslimiinta ah oan markaa hubjo qaadadaan oo dagaalamaan maal iyo naf intaasba huraan codowkan udulliga inay isku dul qaadaan iyo lahabo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh ibraahim cali cabdulaahi ee dhegaystayaal waxaan markan u gudbi doonaa qaybaha kale ee tabinteenna waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa tabinteenna tooska ah ee markana waxaan eegaynaa dhanka iyo waxgaradkii halkan ka soo qayb galay ee ugu horreyn waxaan soo dhowaynayaa suldaan cabdiwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beesha lawaay waa dhowahay marka hore waa mahadsan tahay tan labaad annaga waxaan bannaanka u taagannahay maanta yahuud xanaaggeedaan la taagannahay meel aan ka gaarnaan weysannahay insha allah waan heli doonnaa yahuud waxaan u sheegaynaa iyo gaalka wataba iyo murtadiinta dabadhalafkaah inay soomaaliya yahuud aan ku noolan doonin insha allah ilaahay idinkiis hore aabbayaasha anaa u soo diiday annagana waa diiddanna awowyaasha annagaa soo diiday waa diiddanna dalkan soomaali baa iska leh muslim baa iska leh yahuudna wax kuma leh mana lahan doonto insha allah nimanka murtadiinta ah oo xasan maxamuud uu weyn yahay oo beenta sheegaya afar iyo labaatan dadka beenta ku sheegaya iyo cira nama sii karaan mana ka iibsan karaan iyagana ma laha dhoolka muslimiin baa iska leh iyaga waa murtadiin waa diiddannahay waana diiddannahay insha allah yahuud waa diiddannahay ilaahay bay diidday rasuulkay diidday annagana iyaday diiddannahay mana dersi doonno mana shirkaawi doonno waxnu kuma leh waddanka dhulka ay degantahay iyada ma lah muslimiin baa iska leh iyada ha soo islaamano iyaga hadday islaami waayaan adduunyada waa laga tirtiri doonaa insha allah waa tahay bulshada soomaaliyeed maxaa la gudboon bulshada doomaaliyeed waa diyaargaroobaysaa way diyaargaroobaysaa wax allaal wixii ay kala hortegi tahay bay u diyaargaroobaysaa waxaan u sheegaynaa somalilan bulshada ku noolo muslimiinta inay diyaargaroobaan qaban iyagana ridada uma sheegayn annaga ridada iyagaaba wada dadkaas annaga waa diidannahay muslimiinta somalilan waxaa uga baaqaynaa inay diyaargaroobaan ay muslimiinta oo yahuudda u socota ay soo dhoweeyaan intaasna waa uga baaqayna insha allah waa dhowahay markan ka horeeyta ma hasanta insha allaahu ilaahay may weydiyaanahan dhibaatada iyo onay qalalaasay iyo dulmiga oonayto yahuudinin lakoyta ininoo dulqaada bacdallaahi haddana may may diyaaranganaa ini una yahuudin oonaytoy fargelinti waddanka soomaaliya hagilidi gaar ahaan soomaalilan walaaladaan ee dhulka shirkuwahan soomaaliyaslaleer dhulkusigaa yahuudasay ini lutiya hansaarn iyo n sheegan haddii hasaarton jabi halaag ini loola kulmaaso n sheegan insha allah bulshada soomaaliyeed may ooka aadanaa aragahaytan dhibaatada too una shalay unaka jarni towahninka ziyaadi milan shafkaan korna shiirka makunuuhayo yahuudun oonay tohay hata wadankun haka ziyaadahayt ini lutiya hansaarn la dagaalantan bilaan imigil nuswaad i rujaal katan yahuudun horseetan bismillaahi raxmaan araxiim walaalow dhowo bannaanbaxga mayba iinku bahay wal eedi eed enwiin mayba aragahayna bannaanbax oo yahuudi xaaqadinta hayti xaasidta hayti cadowka ilaah iyo cadowka muslimiinta hayti oo lahan ku hor jeeda eedi eeda aan qayraysigna shacuurtana eeda aan ka casanta runtii eedi eed walwiga aan ku dhakiyin may waalay bannaanbaxa muslimiinta horta dhulka muslimiinta dhammaan mayba waahahan ilaahi alla thuma muslimiinta islileeyin yahuudi walay alla tamala lanka hadda mayba waahahan been sheego hayo ini yahuud ulsiyo hayo wal isliika aalahay beentiisa ni ete mayba waahaya cadaayaana dhammaan dhalka waddanka soomaaliya soomaaliya xukumaasiya oo niyada leh muslimiinka diinta islaamka laga xukuma insha allahu tacaala reer bakool haddii ana mas-uulintii iyo maybu ahaan shacabkaana isla jarna insha allahu tacaala mayba difaaca doogna tawxiidta ilaahay yahuudana ku difaaca doogna insha allahu tacaala waana mayba rajeyna inay quqbarasha inta naga doonaan mayba aan ka baagay dadta muslimiinta dhammaan inta maqalkaan aragaas iyo intii oo maybu ahaan maqalkaana may dhegi doonta insha allahu in la diyaar garoowe istacdaad buu hulli gala cadowkii ilaahay mayba noo dheerayaha nin dhowaadi markan haddee qoortaha nin dhibida oo goyana leey ini qoorgowlin diyaar garoowe وتوريا لا فايسد مسار لا فايسد سيف لا قادد بلان مغل ملا ان شاء الله سر لك راح يسائل كتاب تكامد الكتاب بلان تما يبال كدارده عدوك الله الى جهتم يانك باغد مسلمين تا شعبك ميلبر هوغا ان شاء الله تعالى نفتانا لا غو دونت ما وان يهود اردان ان شاء الله ديل ما قبس دونتو بالله ار يهود ميلنتن رون جمع إلهي سبحانه وتعالى بن شاق يهود والضربت عليهم الذلة والمسكنة با إلهي أر يهود إلهي بذله إلهي سبحانه وتعالى ويا أبوري بذله إن شاء الله تعالى أن منو هلاس ومنا اعتراف منو هلاس قال كي اعترافي إيو كي داد اعترافي بما لنا أبينا ولا إن شاء الله تعالى عدوكم ما يبان كدك نيا بنان بان كان إيه إن يهود لينك أقولين أرلون تان أو أرل مسلم أتا wahagaag weli dhegaystayaal tabinteena ayaan ku guda jirnaa markan waxaan eegaynaa dhanka iyo qaybaha dadweynaha ee bannaanbaxan sida weyn ugu qayb qaadanaya ee waxaan ugu horreyn soo dhowaynayaa macalin maxmed nuur maxmed yarow oo ka mid ah waxgaradka degmada tiyoglow ee sheekhana soo dhowow bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal alai wasalam asalaamu calaykum raxmatulah walaal dhowo eedaan dhowo idaacadda durso eedaan mahadsantiin kasin dhow horta runtii mayka aalaheena yahuudi geeka ictiraafka siiyeen nimankan oo murtadiinta ahoo marka dadka shucuubta muslimiinta ee deegaankaas degan manguuriyoohayano gaalnimo anguuriyoohayaan may taroohaya runtii aan aragaahaynahe in islaamka hakaha dhammaantiis rag iyo dumar langyar ilanwiin ini hakaha yaan aragaahayna ilan shawur aan wadankan roogi jarnay dad waayelle waa ana shacuurta geeka ku muuqato ummaddan welija ma aragna runtii falaan iyo megal shacuura ku muuqato oo islaamnimo eh oo qiire eh xaqiiqa ahaan way baa la ogyaa yahuudi walaa yee samaytay labadii sano un haddaha dhaafnay oo ka soo badi dadkii marastahaayay barmageedadahaayay reer falastiin oo masaakiinta haay sadaya geeka ngalley ilanka hadda geeka ixtiraafeen leh in nimankaas rajan la hayna ilaahayna nama umarna ka hirin hayna murtadiin ayin runtii kuwa nasaarada hadhowaaye muqdisho fadhiy iyo kuwa kismaayo fadhiy iyo kuwa haddii yahuudo hadhowaaye hergeysa fadhiy inay mithil ayin aan argahayn ummadda geeka runtii xaqiiqadii jartee ogaadeen waa qoyi galbeed nimanka degan oo xadaarada rasmiga soomaalida culimmada rabbaaniinta xukubati la ogi la gorodow dadka soomaaliyeed oo runtii ka qiimo badanna ka tilmaamana may lenaa runta xaqiiqada lanke runtii nolol ama geeri nasre ama shahiid may siinlanaha nolol adduunyo oo liidito ka niilitaan haddii nimanka yooga nagataan shucuub nimankan ku horkooye isku dhiciye ilaahay tabaaraka wa tacaala macgin ee anoo ku bilaawo magaagay laaraw maybo abu maxamed oo aan kuma dhaha maanaha bulshada reertijiilo kuma dhaha anta mehan iska banay geeka antiinu ku dhiidhiina oo aana diinna gumaysiga yahuudda oo kuwadda waddanka soomaali wanaadii ana maybo aha ummadda soomaaliyeed ana khaasaan geeska afrikana ku tarsagna diyaarna miihini marna ma ogolaadana inti koyti mana yahuud wadankan koyt oo khaa'imiin ah ilaahay buguraanka sheegi wal ilaahay subxaana wa tacaala an gala maana ma ka tilmaamin dhamantaasayna maybo horumar wedono muslimiintii maybo reer falastiin hadogayan meeliyo maybo anka sharaf fadanayti maybo masjidul aqsa maybo aha saas haweelan unuunanta ihsaaninka sameeyaan iyo aaminsigna marna ma ogolaadaan insha allahu tacaala markasina maydhaan dhiigana ku ri walkasta marku maydhana kaha muslimiinta bay buraarigoy waqto buraarign lahayn maybo walmagobodow walaalaha falastiin mana kuwaansa qaadanandhana maybo ah muslimiinta dhon intaasi cadaawad elinhaylena wabilaahi towfiq assalamu calaykum warahmatullahi runtii odowga oo guumaysta oo wadanka keedan ini guumaysada fadaw may banka dhigan yaha banaanbaha gun kange haziimiyo yab iidan dooran baabaka'ey inta may bahan iska banaanbahay dad muslumiin ee fara badan yoogoo ha ku horjeedaan hadafka oo gaalada wadanka keedan kuleeta oo ini guumaysta fadayti ha ku horjeedaan bidiin ilaahi tacaala dadku unturooga dhombo mayba diyaaran ayn ini dalsho dufacadaan ilaahi subxaana wataala kitaab sheegna unusreeyanha diyaaran ayn waa tahay ee bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ee maxaa fariinaha waad u diraysaa bulshada soomaaliyeed meel kastoo roogaan mayba fareenga andara lahay ilaahi subxaana wa tacaala diinshaynin dafacaan ilaahi subxaana wa tacaala kitaabshaynin gargaaraan lanwelba mayba dulsaaran waajiba dulsaaran waajibka dulsaaranna maybo jihaadu jihaadkasi hadduunu ku tabnoonu runtii ilaahay uraanshanin kuwarmi iqaab iyo cadaaba mutaysadaana ilaa tanfiruu yucadibukum cadaaban aliima wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay alla subxaana wa tacaala ley haddiisan baahu waytaan ilaahay diinsha inu siray waytaan kitaabka ilaahay ingargaaro waytaan muslumiinta oo la dhabaato hlu gumaado hlu gumaysada ingargaaro waytaan alla subxaana wa tacaala adaab iitan lahaw badan babasiin adaaba ilaahay subxaana wa tacaala ley lan walbe muslim ee soomaaliyeed meel welba rogomaynka baagalah ilaahay subxaana wa tacaala diin iyo dafa'oojeen ka hoy
waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan ee tix gobi ah oo uu fagaaraha ka jeediyey abwaan xasan macalin idriis oo ka mid ah shucarada wilaayadda islaamiga ah ee bakool yahuudaa minool ilaahay agobaday gooley walmadhaantoo bisidii goomuluud ama gaaruun gaab shabaale taa golo yaraaha heertee iskuga banneen yahuud oo giyaasuma oo qalbi yara allihii irkan qaaday dhulkan qaabkangaweeley dabeellan qulqulaasii buurookaga taarigowidiisaa qariiday nabaqyanga goonsartaa qaayingnamidiye qashindaadwediyi juclaan haarqasaw dhahasiir ma dhaanto qolo yaraaha heertee iskuga banneen dabaahileenu soomaalileng hoob la shalqaado quruxliin shalqaadoonina iskagasne garaabada owdal degaaso qurshilla kasaa islaamka giirigilaaso qadkahaadhikeenne sidiiqay barhaangini taariikh qoranto yahuud goorgoyno qurshidaaneenna soomaaliyay miislagaadane beeroo gargareediyo usubgaalle ii gadiimininka duuginne wangadoobti ii gudaarshidin hilibgaalle golobkeen malku hayne walaahunuunga waarownej goorteenga dheerti booskun yahuudeed oo falastiin kasaa meelangaada wayniya galbagaanen dheeraye yeebaa gariibbang nagatee inii goortu ku goyne miislagaadane gamarowii gaatoolo guulkii gabriga maalangala galaangalii geedumadoowa gulaalwiintii doormooga gulaalii tiirirka geedwiingi geedyaray garaaragi madugubow garoodigii eelqulaay oomii abeesaala dhallaafii quraajooma gabdardaalleekijeeye qandali ilaasqori qarqarreedin hargeyse unoo gabraan galna qof yahuuda inii geeko ka qadeeya dalbagaana maliyaallo inii goorto ku goyna miislagaadane asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda muslimiinta ee degmada tiyelow ka nool hobun anageeka intahaan ka banaanbanay yahuud oo wadanka islaamka meelkumad ee taaka inii ah galla ilaahay barhaalanka hayna inii wadankan ha galla yahuud diidni gaalo iyo wala hal maal oo yahuud hadhowaaysadaana diidni assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayba meelunka banaan bahayna yahuudda mayba lahaa taaka kuma dheentii wadanka soomaaliya sahaan gala doono insha allaahu sayuuzamul jam way waluuna dubur yara ilaahay subxaana wa tacaala mayba siin aray almuslimuuna ikhwatun wayna falastiinu muslim unuun muslim wali falastiinka kasuu bideenayni wadan insha allaahu biidnillaahi tacaala manisuu bii kortan cabdiraxmaan ciro haddiusa siin qaladiin manisuu bii dootan hoob ilaahay ar insha allaahu mayba siinahaa walaaleen mujaahidiinta gaar ahaan gobolka bukool hortuba istishaadiyaalka goranaayta haddana mayba hosh ilaahay ar insha allaahu dhagaaga ha dhagaagno gabar i kurii dhatiyo hataa ciyaalka inuu hirnay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag qaybaha dambe ee tabinteenna ayaan isla soo gaarnay boqolaalka dadweyne ee fagaaraha ku sugnaa ayaa mar qura ku soo xoomay ee bartamaha fagaaraha ee kadib markii ay arkeen ee calankii yahuudda oo halkaasi deb lagu qabadsiiyey waxaana xilligaasi jawiga uu ahaa sida tan waa hagaag dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay gebagabada tabinteenna sidoo kale goobaha maanta ee sida weyn looga banaanbaxay waxaa ka mid ah magaalooyinka buurdhuxunle garasweyne ceel ansaar rabdhure iyo sidoo kale deegaano kale oo ka mid ah ee wilaayada islaamiga ah ee bokool insha allahu tacaala tabinteenna halkan ayaan kusoo gebagabaynaynaa asalaamu calaykum guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijkan aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan intaaan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno habeen dambe insha allah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا